نورنا نورنا لم يرب في ليالي الكرب نورنا لم يرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا وأحاديث النبي بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad waliba maalinta jimcaha xilligan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa maalinimo jimco ah saddex iyo tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada aan toddobaadkan barnaamijka idinkugu soo diyaarinnay idinkana aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waa maxay muhiimadda ay salaadu u leedahay ubadka yar ee muslimka ah iyo sidee ayaa loo jeclaysiin karaa gudashadeeda maadaama ay tahay rukniga labaad ee diinta islaamka warbixin ayaad maqli doontaan waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan xubin cusub oo aan ugu magac darnay salafka iyo carruurta taasoo soo gudbinaysa sidii ay ahaayeen carruurta salafka iyo sida salafka oo la dhaqmi jireen carruurta sidoo kale qodobada barnaamijkeenna ee toddobaadkan waxaa ka mid ah maxay ilmuhu marka ay da'da qaangaarka gaaraan madax adeeg ola soo baxaan iyo sida loo tarbiyeen karo barbaarka muslimka ah marka uu da'daasi gaaro qormo ayaan idiin soo gudbin doonnaa waxaan barnaamijkeenna ka marnayn xubintii siirada rasuulka sala allahu calayhi wasallam ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
وسواه لم نجد أو نرم من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب
waa hagaag ubad iyo waalidiinba waxaan mar kale idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aan guda galno barnaamijkeenna qodobkiisa ugu horeeyana waa warbixin ka hadlaysa muhiimadda ay salaadu u leedahay ubadka da'da yar ee muslimka ah iyo sida loo jeclaysiin karo gudashadeeda maadaama ay tahay rukniga labaad ee diinta islaamka صلاتي نجاتي ونور لقلبي صلاتي دوما ضياء حياتي صلاتي عماد لديني وأمري بها أستعين بدرب الشتات صلاتي يا راحة قلبي المعنى وما خاب يوما مقيم الصلاة أحب الصلاة ففيها نجاتي وتسمو بروحي عن الملهيات
iyadoo aynu la noolnahay dib u gurasho akhlaaqeed iyo mid qiyam dhanka kalena wajahayna casri ay xumaantu baahayso wanaaggiina sii laciifaayo munkaraadkiina ay noqdeen kuwa lagu xaragoodo waajibkiina la fududaysanaya waxaa waajib ku noqonaya qof waliba tarbiyaynta naftiisa kadib tarbiyaynta ilmihiisa oo uu ka saaran yahay waajibka tarbiyaynta sidaba uu waajib ugu yahay korintooda ما ركعت إذا ما سجدت أحس بفيض من المكرمات أحس بفيض من المكرمات arrimaha ugu waaweyn ee ay tahay in lagu beero ilmaha naftooda laguna dhiirigeliyo inta ay gaarayaan da'da qaangaarka lagulana xisaabtamo marka ay baaluqaan waa salaada oo ah rukniga labaad inta ay gaarayaan da'da qaangaarka lagulana xisaabtamo marka ay baaluqaan waa salaada oo ah rukniga labaad ee shanta rukni ee ay ku taagan tahay diinta islaamka salaada waa midda ilmaha ku xirta allah subxaanahu wa tacaala dhanka kalena ka dhigta kuwa baari u ah waalidkooda waxa ay salaada sidoo kale kobcisaa shakhsiyadda cunuga xilliga uu barbaarka yahay haddaba su-aasha jawaabta u baahan marka aynu halkan marayno waa sidee baan ilmahayga ku jeclaysiin karaa gudashada salaada iyo joogtaynteeda warbixintan oo ah taqriir lagu qoray mowqic ka faallooda tarbiyada carruurta islamarkaana lagu magacaabo faladaatuna ayaa su-aashaasi ka jawaabaysa salaadu waa arrin aasaasi u ah hanaqaadka cunuga muslimka ah waana mid muhiimad iyo ahmiyad weyn ugu fadhido waajibna ku ah dadka baaliqiinta ah haddaba sidee ayay saameyn wanaagsan ugu reebi kartaa ilmaheenna xilliga ay da-doodu yar tahay qodobo dhowr ah ayaan kusoo koobaynaa faa'iidada ay salaadu u leedahay caruurta naf ahaan iyo qalbi ahaan intaba xoojinta xiriirka allah subxaanahu wa tacaala marka hore salaadu waxa ay xoojisaa xiriirka uu ilmaha la leeyahay khaaliqii abuuray waxa ayna ilmaha dareensiisaa raaxo nafeed iyo xasilooni qalbiyeed oo cunugu waxa uu ogaanayaa in uu rabbigiisa maqlayo mar kasta oo wax weydiisto ama xuso edbinta ubadka iyo ilaalinta wakhtiga salaadu waxa ay ilmaha bartaa aadaabta teeda wanaagsan iyo ilaalinta wakhtiga iyo kubakhaylkiisa nafsadoodana waxa ay ku beertaa hogaansanaanta iyo indibaadka sidoo kale salaada ayaa korisa ilmaha akhlaaqdiisa waxa ayna dhexal siisaa qiyam wanaagsan iyo halbeegyo suuban da-yarka muslimka ah ayaa salaada ka hela dhiirigelin nafeed waxa ayna kobcisaa sida uu ugu kalsoon yahay allah subxaanahu wa tacaala iyo jacaylka diintiisa waxa ayna ka saacidaa sidii uu uga gudbi lahaa taxadiyaadka iyo culeysyada nololeed haddaba sidee ayaan ilmahayaga ku jeclaysiin karnaa salaada iyo ku ilaalinta wakhtigeeda si aad ugu beerto ilmahaaga muslimka ah jacaylka salaada iyo xiisaha uu mar walba u qabo gudashadeeda waa in aad raacdaa qodobadan iyo tallaabooyinkan ay ku talinayaan barbaariyayaasha muslimiinta ah marka hore ubadkaaga waa in aad u sharaxdaa salaada iyo macnaheeda iyo kaalinta ay ugu jirta diinta islaamka iyo faa'iidooyinka uu allah u ballanqaaday cidda gudata waana in aad ubadkaaga ugu sharaxdaa salaada qaab basiid ah oo uu fahmi karo adigoo mar walba qiimeenaya da-diisa iyo garaadkiisa ubadkaagu si uu salaada u jeclaado waa in aad adiga waalid ahaanba ku dadaashaa salaada qaab ficil ahna aad ilmahaaga u dareensiisaa muhiimadeeda ilmahaaga waa in aad u soo wadaa masjidka si uu kuula soo tukado salaada mana ahan in aad keliya ku gaabsato waryaa tuko iyo ereyada la midka ah ku sabarka waajibaadka ayaana isna ka mid ah qawaaniinta fududeeya cibaadada islamarkaana ay ku baaqday diinta islaamka cunuga muslimka ah waa in ay waalidkiisa ku tarbiyeeyaan xilliga ay jeclaysiinayaan salaada ku sabarka waajibaadka rabbaaniga ah tani ayaana ka qayb qaadanaysa joogtaynta ubadka ee cibaadaadka iyo waajibaadka diineed fahanka ilmahaaga iyo in aad la jaanqaado xaaladiisa caatifadeed ayaa kaalin muhiim ah ugu jirta tarbiyada salaadu waxa ay u baahan tahay sabar iyo in macnaheeda la fahmo haddaba ilmahaaga yar waalidow waa in aad ku caawisaa gudashada waajibaadka dhiirigelyana aad u noqotaa ugu dambayntii waxaa waalid weliba waajib ku ah in uu fahmo muhiimadda ay salaada u leedahay ubadka waana in aan ku dhiiragelinnaa waayo ilmaha oo lagu barbaariyo waajibaadka diineed iyo ahmiyadooda waa mid ka mid ah ahdaafta qofka muslimka ah kuwa ugu qiimaha badan si loo gaaro yoolkan bulsho iyo waalidiinba waa inaan ka qayb qaadannaa tarbiyaynta ubadka iyo soo saaridda jiil dahabi ah oo xambaara kitaabka allah iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam islamarkaana nacfi iyo waxtar u yeesha ummadda muslimka ah
وابدأ حين تقوم بذكر الله وتوضأ بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة فرضت في يوم الإسراء بمكان عال وسماء هي تزكية للأخلاق هي تطهير للإنسان من أداها دون نفاق زانته بنور الإيمان
نورنا فيه فخار للورى والعربي نورنا فيه فخار للورى
waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla maraynaa haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubin cusub oo aan ugu magacdarnay salafka iyo carruurta taas oo aan oga hadli doonna sidii ay salafka u barbaarin jireen ubadkooda waxaana halkan ka soo jeedinaya asheykh casaam abuuyaxya ناديت يا كل الورى فلتسمعوا مني قصيدا فاح عطرا وانتشى عن صحبة منحوا فؤادي رونقا وازداد أنسي والمسرة والهنا وازداد أنسي والمسرة والهنا وانزاح همي والمآسي بددت فلقاؤهم عذب بهي يرتجى لا تسألوني عن مدى حبي لهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد وحلقات كيني حياة السلف بين القول والعمل حين إن شاء الله تعالى maanta aynu bilaabi doonaa mowduuc ku saabsan atfaalu salaf ilmihii yaryaraa ee salafka iyo noloshoodii iyo qiimahoodii waxaynu xalqada koowaad insha allahu tacaala kusoo qaadan doonaa cilmigii ay lahaayeen atfaalu salaf ay lahaayeen iyagoo yaryar aqoontii haddana ay keeni jireen waxaynu u keenanaa miisaaladaas iyo tusaalayaashaas inay ku daydaan ilmaheennu inay ku daydaan oo qudwo ay yeeshaan qof kastaoo bili aadani mar kasta waxaa ku abuuran inuu cid ku daydo ayaa ku abuuran ku dayasho la-aana ma noolaan karo laakiin qofka uu ku dayanayaa ma noqonayo qof saalixa ama qof daalix oo liita noqonaya waxaan ka rabnaa marka ilmaheennu inay noqdaan qaar ku dayda atfaalu salaf qaar ku dayda inay noqdaan oo qof walba uu idhaahdo anu hebeloo kale ayaa noqonaya aynu miithaal iyo tusaale usoo qaadan doonaa saxaabigii yaraa ee qiimaha badnaa wakhtigiisaas cabdullaahi ibnu cabbaas radia allaahu canhu saddex iyo toban sano isagoo jira ayuu rasuulku geeriyooday sala allahu calayhi wasalam u geeriyooday maca daalika khilaala sanawaat wuu ku noqday caalim ayuu ku noqday wuxuu gaadhay heer ashyaakhu badrin uu ku soo daro cumar bnkhadaab radia allaahu canhu oo si uula tashanaya odayaashii waaweynaa ee beder xaadiray ayuu ula tashan jiray cabdullaahi bnu cabbaasna uu ula tashan jiray aabbihiina markuu arkay inuu wiilkan uu yahay cumar agtiisa nin ku weyn waa kii dardaaranka qiimaha badan leh siin jiray oo odhan jiray saddex xaalo ayaan kuu dardaarmaya beenna ha u sheegin siruu leeyahayna ha faafinin cidna ha ku xamanin agtiisa cabdullaahi radia allaahu canhu markuu mar walba cumar u keeno jalasaadkii tashiga muslimiinta lagu hayay ayaa waxaa xanaaqay nimankii odayaashaa xanaaqay waxay idhaahdeen markaas cumarow wiilal kuwanoo kanoo kalea inaan leenahay soo ma ogid ee aanu keeni karna annaguba cumar radia allahu canhu markaa isagoo raba inuu tusiiyo inuu ninkani wiilasha uu wax dheer yahay ayuu maalintii dambe uu ku yidhi maa taquuluun idaa jaa nasrullaahi waalfatx xataa khatama suura bal suuraddaa tafsiirkeedaaad ka rabae fasira marka waxay idhaahdeen waxaa lana faray inaan ilaahay u mahadnaqno dembi dhaafna aan weydiisano markii nasriga ilaahay tabaaraka wa tacaala yimaado qolaa sidaa ku fasirtay daahirka aayadda ayay fasireen laakiin waxay ishaaraysay qarsoon may fahmin may fahmin qaar kalena waxay idhaahdeen anagu tafsiirka suuraddaba ma naqaano ayay idhaahdeen qaar kalena way aamuseen xaaladdu markii halkaa marayso ayaa wuxuu igu yihi buu ihi yabna cabbaas kadaaka taquul qolada hadashay warkay dhahaan miyaad leedahay wuxuu idhi maya ma odhanayo ee waxay tilmaamaysaa oo suuradda ay ishaaraysaa geeridii rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay soo dhowaatay oo waxaa la leeyahay haddii maka la furto fadaaka calaamatu ajalik ajashaada calaamadaad ku garan lahayd inay dhammaatay weeyaane fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu inahu kaana tawaaba cumar radia allahu canhu markaa wuxuu ihi maa aclamu minha ilaa maa taclam intaa aad ka fahantay ayaan aayadda ka fahansanahay dhammaan odayaashii oo dhan maxay noqdeen markaas qaar cabdullaahi radia allaahu canhu ictiraafa ayay noqdeen oo maalin dambena aan nuuqnuuq ka soo celinin maxay in majliska uu fadhiyo aan ka soo celinin cabdullaahi radia allaahu canhu marka wuxuu tusaale u yahay wiil kasta oo dhallinyaraa oo da-yar oo naftiisa intuu kor u qaaday hammigii uu xambaarsanaa cabdullaahi xambaaray kadibna isagoo yaroo da-yar caalim noqday ummaddana wax la qaybsaday ayuu tusaale u yahay wiil kasta oo yar oo dhallinyar ah waxaan u dardaarmayaa aqoonta markii la fiirinayo iyo kudayashadeeda inuu ku daydo cabdullahi bnu cabbaas radia allaahu canhu rasuulkaana u duceeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo uu yidhi allaahuma fiqihu fiddiin wacallimhu taawiil ilaa uu diinka faasih tafsiirka qur-aankana alloo bar adigana haddaad ilaahay tabaaraka wa tacaala barido waan kuu fududaynayaa ilaahay awlaadda hanoo toosiyo hanoo tarbiyeeyo qaar saalixiina oo akhriye adduunba naafacana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha nooga dhigo subxaanaka allaahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
تقبلوا مني ودادا صادقا أرجو به أمنا إذا جمع الورى أجني بصحبتكم نعيما خالدا في جنة الفردوس قد طاب الجنى في جنة الفردوس قد طاب الجنى
نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب waa hagaag qeybaha dhexe ee barnaamijkeenna ayaan tallaabsanaynaa sidaba aad ku maqlayseen qodobada barnaamijka xilliga ay ugu adag tahay tarbiyaynta cunuga waa marka uu gaaro da-da qaangaarka oo uu la soo baxo madax adeeg iyo santaag haddaba maxaa keena arrimahaasi sidee ayaana lagu daweyn karaa loona tarbiyayn karaa barbaarka muslimka ah maqaal arrintaasi ku saabsan waxaa soo jeedinaya waryaheenna cabdalla mukhtaar
يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب لك في رسول الله أعظم قدوة بمحاسن الأخلاق والآداب أدب مع الرحمن ثم مع الورى والنفس كي تحظى بخير ثواب qoys weliba oo muslim ah waxaa jirta akhlaaqiyaad iyo xeerar wanaagsan oo uu dhowrto dadaalna u gala sidii uu ugu beeri lahaa ilmihiisa isagoo aan adeegsanayn canaan iyo ciqaab balse dhanka kale adeegsanaya dhiirigelin iyo tarbiyad wanaagsan laakiin qofka la tarbiyaynaya waa barbaar qaangaar ah oo ay ku abuuran tahay santaag dhallinyarinimo isagoo wax weliba diidaya isla markaana aanan dheg jalaq u siinaynin haddaba warbixinteenna waa maqaal daaha ka rogaya siddeed qaab oo caqligal ah oo loo tarbiyeeyo carruurta xilliga ay qaangaarka noqdaan barbaarnimada dhallinyaronimadana ay galaan فمحاسن الآداب زينة أهلها حسن يفوق مزركش الأثواب
qodobka koowaad ee ka mid ah siddeedda qodob ee aan warbixintan idinkugu soo gudbin doonno waa kudayashada wanaagsan oo micnaheedu yahay in ilmahaaga barbaarka ah aad u samayso kudayasho wanaagsan waa in aad ku xirtaa allah casa wajal rasuulka salaallahu calayhi wasalam iyo salafkeenii saalixiinta ah dhanka kale waa in adiga qudhaada ilmahaaga aad u noqoto qudwo midka ugu wanaagsan waa in aad khayrka oo dhan uga horraysaa xumaan oo dhanna aad ka waanisaa waayo dhaqanka ayaa waxa uu ka xildheer yahay waanada iyo naseexada afka baarkiisa aan dhaafsisnayn qodobka labaad ee ka qayb qaadanaya habsami socodka tarbiyeenta carruurta ayaa ah qiimeynta xaaladooda caadifadeed iyo shucuurkooda nafeed ay dareemayaan xilliyada kala duwan waa in aad ilmahaada la faraxdaa marka uu faraxsan yahay sidoo kale waa in aad la murugootaa marka uu dareemayo xaalad adag dhiirigelinta ka horraysa canaanta iyo waanada waxa ay ka mid tahay wanaagsanaanta xiriirka ka dhexeeya ilmaha iyo waalidkiisa islamarkaana waxay ka mid tahay asaaliibta tarbiyeenta ilmaha ilmahaaga dhiirigeli waani oo si qoto dheer leh ugu naseexee marka aad ka waaninaysid qalad ka dhacay ama gaf uu u bareeray beegso qaladka iyo gefka adigoo aanan caynaynin shakhsiyaddiisa islamarkaana aanan durayn naftiisa tawjiiha wanaagsan ee runta ku dhisan waxa uu kaalinta afaraad kaga jiraa asaaliibta toosan ee tarbiyeenta ilmaha qaangaarka ah haddaba waalidka waxaa la gudboon in mar waliba uu tawjiihiyo islamarkaana qaab wanaagsan uu u waaniyo ilmihiisa waa inuu kala hadlaa qaabka uu ugu agaasimi lahaa wakhtigiisa dhalinyaranimo waa inuu uga sheekeeyaa khaladaadkii asaga uu kusoo turaanturooday xilligii uu barbaarka ahaa sidoo kale waa inuu kala hadlaa cidda saaxiib uu ka dhiganayo iyo cidda uu ku dayanayo intaba qodobka shanaad ee ka mid ah asaaliibta tarbiyeenta ilmaha barbaarka ah waa in aad qiimaysaa oo aad ula dhaqantaa qaab wanaagsan sidoo kale waa in aad u mahad celisaa marka uu sameeyo arrin wanaagsan sidaba ay tahay in aad canaanato marka uu khalad iyo arrin aan wanaagsanayn ku kaco qodobkan ayaa ka dhigan in waalidka uu had iyo jeer isha ku hayo ilmihiisa si uu uga warhayo tacaamulkooda uguna dhiirigeliyo wanaagga asagoo adeegsanaya umahadcelintooda iyo ammaantooda dhanka kalena uga reebo xumaan weliba asagoo adeegsanaya dhaleecaynta xumaanta dhegaysiga loo dhegraaraciyo ilmaha si gaar ahaaneed marka uu marayo da-da qaangaarka ah waxa ay door weyn ka qaadataa tarbiyeentiisa iyo ku dhiirigelintiisa akhlaaqda mideeda wanaagsan waalidka waxaa habboon in uu ilmihiisa ka dhigto saaxiib la wadaaga wax weliba oo kusoo kordha arrintan ayaa keeni karta in ilmahaaga markii uu qalad ka dhaco uu kusoo wargeliyo asagoo kaala tashanaya sidii uu ka yeeli lahaa khaladkaas dhanka kalena ku weydiinaya waxaa kaga aadan khaladkaasi uu ku dhacay qodobka toddobaad ee ka mid ah asaaliibta wanaagsan ee loo tarbiyeeyo ilmaha marka uu marayo da-da dhalinyarnimo oo ah da-da ugu adag ee uu maro qofka insaanka ah ayaa ah in uu waalid ka kaalmaysto ilmihiisa waa inuu wanaagga u kaalmaysto arrimaha qoyskana kala tashado sababtoo ah arrintan waxa uu ku dareemayaa ilmaha barbaarka ah inuu leeyahay caqli iyo ra'yi islamarkaana ay qoyska ka saaran tahay mas-uuliyad aan ka yarayn midda saaran uu waalidkiisa oo kale qodobka sideedaad ahna midka ugu dambeeyo ayaa ah in aad la tacaadufto ilmahaaga oo aad u turto ka hor inta aadan canaanan ama aadan adbiyeynin ila sawiro ilmahaagii aad u dirtay madarasada oo xaafadda ku soo laabtay asagoo boorsadiisii waxbarashada iyo kabihiisii soo lumiyey islamarkaana ay ka muuqato dhibaato iyo darxumo tiro badan taas oo ka soo gaartay gaadiid waddada marayey oo uu gadaal ka raacay kadibna uu ka dhacay xaaladan oo kale ilmaha waxa uu u baahan yahay in lala tacaadufo oo loo turo ka hor inta aanan wax kale la weydiinin ama aanan la canaananin waalidka mar waliba oo uu wanaajiyo xiriirka kala dhexeeya ilmihiisa uuna ku dadaalo inuu ahaado mid ku dhisan wadaynimo waxaa u fududaada tarbiyeenta ilmihiisa iyo inuu saameyn suuban ku yeesho habsami socodka noloshooda صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب لك في رسول الله أعظم قدوة بمحاسن الأخلاق والآداب أدب مع الرحمن ثم مع الورى والنفس كي تحظى بخير ثوابه فمحاسن الآداب زينة أهلها حسن يفوق مزركش الأثواب
نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta oo idinkaga imaanaya warbaahinta alfurqaan ayaan isla soo gaarnay haatanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada siddeed iyo tobnaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana halkan ka soo jeedinaya waryaheenna cabdiraxmaan beder
محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته meel kastoo aad joogtaan carruuray ku soo dhowaad xubintii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam darsigii toban iyo toddobaad waxaan kaga soo hadalnay qaabkii ay u dhacday beecadii labaad ee laaqabaa iyo tiradii raggii ansaarta ahaa ee ka qayb galay iyo tiradii raggii ansaarta ahaa ee ka qayb galay kadib markii ansaarta ay ku laabteen magaalada madiina wuxuu islaamka aad uga dhex muuqday magaalada si ka duwan beecadii koowaad ee laaqabaa waxayna madiine sugaysay ilbeeqsiyada ay soo dhoweynayso suubanaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhanka kale rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiis joogay magaalada maka waxaa ku kordhay dhibaatada iyo culaysada uga imaanayo dhanka gaaladii qureysheed kadib markii ay ogaadeen inuu rasuulka ballamo la galay reer madiina rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa ku amray dhammaan saxaabadiisa inay u hijroodaan magaalada madiina waxay muslimiinta bilaabeen inay si qarsoodiha uga baxaan maka ayagoo iska qaranayo indhaha qoreesh qofkii ugu horreeyey ee ka baxay maka markii uu yimid amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa saxaabiga abu salma almakhzuumi oo ahaa zawjkii umu salama waxaana la soctay waxaana la soctay xaaskiisa balse markii dambe waxaa ka hor istaagay tolkeeda ayagoo markii dambe iska soo de iska sii daayay zawjkeedana uga tagtay magaalada madiina waxaa markaas kadib isdaba raacay qulqulka muhaajiriinta higsanaysa magaalada madiina waxayna doonayeen inay helaan meel ay si xuriyad ah allah uga caabudi karaan diintooda ayaana ka horeysay wax walbo ay jecel yihiin sida ehel iyo dhulka ay kusoo barbaareenba muddo kadib waxaa magaalada maka ku soo haray oo keliya rasuulka sala allahu calayhi wasalam abubakar sidiiq cali bin abi daalib zayd bin xaaris iyo tiri yar oo muslimiin ah kuwaas oo aan awood karin inay ka baxaan magaalada maka abubakar sidiiq ayaa hamiyey inuu hijroodo balse rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa ku amray inuu sugo rajana uu ka leeyahay in naftiisa loo fasaxo inuu hijroodo abubakar oo arrinkaas aada uga farxay ayaa bilaabay diyaargarow safar wuxuuna calafsiin iyo inuu si gaar u dhaqaaleyo ku bilaabay laba halaad oo uu lahaa si ay uga safraan asaga iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam odayaashii qoreysheed ayaa noqday dad uu jin taabtay oo kale markii ay xaqiiqsadeen arrinka la xiriira beecadii labaad ee alaqabaa sidaas daraaddeed waxay qabteen kulamo ballaaran oo looga tashanayo waxay laga sameyn lahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam mid ka mid ah kulmadii ay taariikhdu ka markhaati kacday ayaa ka dhacay daartii annadwa oo ahayd goobta ay ku shiraan odayaasha qureysheed go'aanada xasaasiga ahna ay ku qaataan qaar ka mid ah odayaashii waxay soo jeediyeen in maxamed sala allahu calayhi wasalam laga eriyo magaalada maka halkuu doonana iska aado si ay uga nastaan faafinta diinta islaamka ee uu wado fikraddanna waa laga hor yimid waxaana markii dambe la soo jeediyey in xabsi daa'im lagu xukumo nebiga arrinkaana wuu socon waayey waxaa laga cabsaday inay ansaarta duulaan ku soo qaadan maka wixii la doodayba waxay isku afgarteen in qabiil kasta oo ka mid ah quraysh uu iska soo saaro wiil dhallinyaro ah markaas kadib ay hal mar wada dilaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam si reer cabdimanaaf ay u waayaan qolay u raacdaan dhiiga wiilkooda ugu dambeenna ay ku qancaan in ay dii qaataan kulankaas shirqoolkaana waxaa ka soo qayb galay shaydaan calayhi lacnatullah oo iska soo dhigay inuu yahay oday ka soo jeeda dhulka najdi waana isaga malcuunka soo jeediyey talada iyo qorshaha lagu doonayo in rasuulka sala allahu calayhi wasalam lagu dilo sideedaba gaaladu waxbay dhagrayaan allahna wuu dhagrayaa mid wax dhagrana allah ayaa ugu wanaagsan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa darsigii sideed iyo tobanaad ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam tan iyo kunto dambe iyo toddobaadka soo socdo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله
نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر guud ahaan toddobaadkan intaasi ayaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmeenno waxaan waalidiin iyo ubadba idinkaga tegaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
راية النصر الأبي قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير أم وأبي دون صوت الأذان دونه حد السنا دونه حد السنا